bilowgii cutubka lix iyo tobnaad saaray oo ahayd abrahm naagtiisii carruur uma ay dhalin isagii waxayna lahayd gabadh midiidin ah oo masriyad ah magaceedana waxaa la odhan jiray haagaar oo saaray waxay abrahm ku tidhi bal eeg iminka rabbigu waa ii diiday inaan dhalo haddaba waxaan kaa baryayaa inaad madiidintayda u tagto midhaa-iyadan carruur ka heli doonnaaye abraamna codkii saaray wuu maqlay saaray oo ahayd naagtii abrahm waxay kaxaysay haagaar tii masriyadda ahayd oo madiidinteeda ahayd markii abrahm toban sannadood joogay dalkii kancaan kadib oo waxay iyadii siisay ninkeedii abrahm inay naagtiisii u noqoto oo hagaar wuu u tegey wayna uuraysatay oo markay aragtay inay uuraysatay ayay marwadeedii aad u quudhsatay oo saaray waxay abrahm ku tidhi dulmigii laygu sameeyey dushaada ha ahaado madiidintaydii waxaan geliyey laabtaada oo markay aragtay inay uuraysatay ayay i quudhsatay rabbigu aniga iyo adiga ha ina kala xukumo laakiinse abrahm wuxuu ku yidhi saaray bal eeg madiidintaadii gacantaaday ku jirtaaye waxaad doonto ku samee saarayna si adag bay ula macaamilootay kolkaasay madiidintii ka carartay horteeda oo malaa'igtii rabbigaa heshay iyadoo ag joogta il biyo ah oo cadlada ku taalla oo ishuna waxay ku tiil jidka shuur oo malaa'igtii waxay ku tidhi hagaar madiidintii saaraay xaggee baad ka timid xaggee baadse ku socotaa oo waxay ku tidhi marwadayda saaraay baan kaa cararayaa oo malaa'igtii rabbigu waxay ku tidhi iyadii ku noqo marwadaadii oo gacmaheeda ishoos dhig oo malaa'igtii rabbigu waxay ku tidhi iyadii farcankaaga aad baan u tarmin doonaa si aan loo tirin karin fara badnaantiisa aawadeed oo malaa'igtii rabbigu waxay ku tidhi iyadii bal eeg uur baad leedahaye oo wiil baad dhali doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa ismaaciil maxaa yeelay rabbigu waa maqlay dhibaatadaadii oo dadka dhexdiisa wuxuu ku noqon doonaa sida dameer banjoog ah gacantiisu nin walba gees bay ka noqon doontaa oo nin walba gacantiisuna gees bay ka noqon doontaa isaga wuxuuna degganaan doonaa walaalihiis oo dhan hortooda oo waxay magacii rabbigii la hadlay iyada u bixisay waxaad tahay ilaah wax arka waayo waxay tidhi weliba miyaan halkan ka arkay kan i arka sidaa daraaddeed ceelkii waxaa loo bixiyey bi'ir lahayroy bal eeg wuxuu u dhaxeeyaa kaadesh iyo bered oo hagaar waxay abrahm u dhashay wiil oo abrahamna wuxuu wiilkiisii hagaar dhashay u bixiyey ismaaciil abrahamna wuxuu jiray lix iyo siddeetan sannadood markii ay hagaar ismaaciil u dhashay abrahm